بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى سيدي عادة النهايد وحين ويدين دونا شيخة سؤاله أي ددوينه سوق بيان su-aashan saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa haddii aan salaad ka mida salaadaha ilaahay subxaana wa tacaala uu igu faral yeelay aan uga tago si ogaana xaalkaygu muxuu noqonayaa afiiduunaa baaraka allahu fiikum
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira salaadu sida aynu ogsoonahay waa rukunka labaad tiirka labaad ee tiirarka islaamka waana mid ka mida iimaanka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iimaan ku sheegay salaada waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu yihi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiina dayici maayo sida uu tilmaamay saxaabiga ladhaa albaraa ibnu caazib bukhaarina uu wariyey iimaanka waxaa looga jeedaa salaada baa markii qiblada la bedelay ayaa saxaabadii noolayd qaarkood waxay yidhaahdeen walaalaha iyagii dhintay iyagoo qibladaa hore la bedelay u tukanaya salaadoodii mahadruba ah waxba kama jiraan miye ah markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala su-aashaa ka jawaabay uu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ilaahay salaadiina dayici maayo idinka lumin maayo waa idiin qorantay ti aada u tukateen qiblada hore iyo ti aada u tukateen qiblada dambe cusubba waxaa markaa waajib ku ah qofka muslimka ah shantaas salaadood waktiga ay uga baahan yihiin aada uu kooban yahay wanaagooduna aada uu u ballaadhan yahay iyo waxtarkoodu adduun iyo aakhiraba inuu aada u ilaaliyo ilaahay baa yidhi xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa salaadaha ilaaliya salaada dhexe oo salaada casarana si gooniya u ilaaliya in salaadaha qaar la tukado qaarna ogaan loo daayaa waa mid ka mida sifaadka munaafiqiinta salaadaha qaarna waa tukan jireen iyagoo dadka istusaaya waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila salaadaha qaarna waa iskaga hadhi jireen in salaad la daayo oo qofku salaad salaadaha ka mida ogaanuu uga tago ilaa waktigeedu baxayo daaye in salaada jamaacada raggu ay ka hadrhaan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam nifaaq ku sheegay salaad subax intuu saxaabada tukiyey buu kusoo jeestay rasuulku markaasuu yihi ayna fulaanu wa fulaan hebel iyo hebel maye waxuuhi rasuulkii ilaahay ma xadaraa ma iman faqaala calayhi salaatu wasalaam laa yatakhallafu canha ilaa munaafiq munaafiquun baa salaadan ka hadha waana sida uu ahaa xaalku wuxuu ihi cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu sida muslim saxiixiisa ku wariyey walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu canha ilaa munaafiqun macluumu nifaaq waxaan arkay buu yidhi iyadoo qof naga midii aanu salaada jamca ka hadhahayn mid munaafiqa oo nifaaqa lagu og yahay mooyaane waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku hamiyey kuwa guryaha ku tukanaya inuu nin u xil saaro tukinta salaada kadibna intuu ragka haysto xaaba sida guryaha uu kusoo gubo ma jirin wakhtigaa qof salaad la-aan jooga oo la dhaahdo waa taariku salaad lama aqoon wakhtigaas munaafiqiintaa salaada sagsaagaya mooyaane wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku sheegay salaadoo laga tago kufri buu ku sheegay alcahd اladii baynana wa baynahum الصalaaة faman tarakaha faqad kafar ballanka aniga iyo ummadayda noo dhaxeeya waa salaada qofka ka tegay waa kufriye kufri buu ku dhacay kufrigaasi ama ha noqdo kii weynaayo milada lagaga baxayey ama ha noqdo macnuhu wuxuu shabahay kufaarta dhaqankoodii uu yeeshay almiim horta kufri waa ku jiraa qofka salaad ka tegay salaad qura hadduu ka tagana kufri buu ku jiraa hadduu salaado badan ka tagana kufri buu ku jiraa wuxuu ihi imaamkii la odhan jiray isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahawaya imaamu axmed ibnu xambal saaxiibkii ahaa iyo rafiiquhu fi lcilm man taraka salaata waaxida xataa yakruja waqtuha faqad kafar salaad qura qofka ka taga ogaan uga taga wa an tukan ilaa waktigeedu uu baxay qofkaasi kufri buu ku dhaca marka waa in ilaahay subxaana wa tacaala laga baqdo oo nicmada caqliga iyo xoogga iyo caafimaadka ilaahay subxaana wa tacaala looga mahadnaqo oo loogaga mahadnaqo in looga faa'iidaysto ilaahay subxaana wa tacaala taacadiisa in la adeeco amarkiisa la qaato marka ninkaa le salaad ayaan ogaan uga tegay salaadaha ka mida waxaynu leenahay arrinkaagu waa sidaa uu sheegay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluh qofka salaada casar ka taga camalkiisii baa buray buri rasuulku bukhaari baa wariyey man faatathu salaatu اlcasr fakaanamaa wutira min ahlih qofka salaada casar ay ka tagto wuxuu ka dhigan yahay nin dad iyo xoolaba buuxay oo markuwaa faramadhnaan ka soo istaagay saasuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadku maanta waa u murugoonayaan ninka dadkiisii ay dhintaan ee musiiba ay ku dhacdo ama xoolihiisi ay baxaan laakiin dadka maalin walba salaada casar ay dhaafayso ee cudurdaar la-aan wakhtigeeda uga saaraya cid u murugoonaysaa aada iyo aad bay u yar tahay kuwaas ayaa mudan in loo murugoodo waxaa waajib kugu ah inaad arrintaa ilaahay uga toobad keento salaadahana aada ilaaliso waktigooda xilla aada iska saarto wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayra sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay maxaa ay diinta islaamku ka qabtaa waxa loo yaqaano haftada afiiduuna baaraka allahu fiikum
haftada waxaan u malaynayaa in looga jeedo waxaa af carabiga loo yaqaano baycu taqsiid in qofkii shayga laga iibinaayey lacagtii markaa shayga lagaga iibiyey marba qeyb laga qaado soo saa maaha macno markaa sicirka laga siinayaana uu kala duwanaado hadduu shaygii kaash ku iibsanaayo naqad markaa uu dhiibayo iyo haddii uu ku iibsanaayo haftada ah haftadu markaa haddii shuruuddeeda shuruuddii iibka ay dhammaystirato wax dhibaatii kuma jirto shuruuddaana waxaa ka mid ah labadaa qof ee shayga kala iibsanayaa inta aanay kala tegin waa inay ku heshiiyaan iibku nooca uu noqonayo ma wuxuu noqonayaa iib qofkani naqad uu ku bixinaayo wixii laga siiyey shayga mise wuxuu noqonayaa mid uu amaahanayo oo hafto uu ku bixinaayo maadaama labadii qiime ay kala duwan yihiin uu leeyahy haddaad naqad ku iibsanaysana waa toban haddaad hafto ku iibsanaysana waa shan iyo toban labadaa waa in mid lagu kala tago iyadoo labadaa midnaba aan lagu heshin hadduu shaygii iska qaato sidaa lagu kala tago iibkaasi waa baatil haddii labada midkood lagu heshiiyo iibkaasi waa ansaxayaa wax dhibaatiina kuma jirta wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazaaka allahu khayra sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay haddii aanu kaftano qof amaba aan xanto isagoo arrinta noocaasi aanu isaga raalinahay diinta islaamku maxaa ay ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
cayda iyo waxyaabaha aflagaadada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucay sidooda ayay mamnuucu yihiin ama dadku raalli ha iskaga noqdaan ama yaanay raalli iskaga noqon rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sida bukhaari iyo muslimba wariyeen sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qofka muslimkaa in la caayaa waa faasiqnimo waa khilaaf la khilaafay amarkii ilaahay oo halkii ay waajibka ahayd ilahay in la adeeco ilaahay subxaana wa tacaala la caasiyey in lala dagaalamo qof muslimiina waa dhaqanka kufaarta iyo gaalada oo kuwaasi ayuu shabahayaa qofka sidaa yeela kaftankana islaamku ma wada xaaraantimayn mana wada xalaalayn waxay ku xidhan tahay waxaa lagu kaftamayo iyo badintiisa iyo yarayntiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kaftami jiray laakin kaana laa yaquulu ilaa xaqa xaq mooyaane wax kale kuma hadli jirin oo been kuma kaftami jirin cay iyo aflagaado iyo dadka sharaftooda in meel lagaga dhacana kuma kaftami jirin haddii markaa qofku wax baadila uu ku kaftamo waan kaftamayey cudurdaar u noqon mayso iyo hadalbadni baa ii geysay horeba qaar baa looga yeeli waayey qula billaahi wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum dadka qaar baa laga yaabaa gaalnimo intay ku hadla in yidhaha waa kaftamayn ama hadal badnaan baa noo geysay marka kaftanku haddii uu yahay mid sidiisa baatil ah sida been iyo cay haddii raalli la yskaga yahay iyo haddii kaleba ma banaana oo wixii ilaahay sidiisa u xaaraantimeeyey dadku inay ogol yihiin xalaal ku noqon maayo in la farabadiyaana kaftanka baatil bay ka dhigaysaa waayo farabadintiisu qofka waxa ay ku ridaysaa inuu been ku hadlo ama cay iyo aflagaado uu ku dhaco walihaadaba waxay odhan jireen culimadu almisaaxu lilkalaami kalmilxi liacaam kaftanku wuxuu hadalka ugu jiraa halka milixdu ay raashinka ugu jirto hadduu raashinku bilaa milix noqdo bilaa dhadhan buu noqonaya marka qofka haddii mudaacabo iyo kaftanba hadalkiisa lagaba waayoba hadalkiisu wuxuu noqonayaa midaan loo soo joogsan oo dhadhan aan lahayn walihada kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yamsax hadal iyo ficil labadaba rasuulku waa ku kaftamay haddii markaa milixda raashinka lagu badiyana raashinkaasi waa kharibmaa loo oonsan maayo sidaa milixda badani raashinka ay u kharibayso ayaa kaftanka faraha badanina hadalka u kharibayaa qofka dembi uu sabab ugu noqonaya calaa kulli xaal soo ururiya oo wixii ilaahay kaa xaaraantimeeyey xaaraan buu kaayi ama dadku raalliha ka noqdaan ama yaana raalli ka noqon wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waa gabadh haddii aniga oo golofisyo xidhan aan gashado faraha fargal amaba aan gacanta ku xidho shuuliyo arrinta noocaasiya maxay diintu ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
fargallada iyo waxyaabaha lamidkee dumarku ay xidhaan waxay ka mid yihiin ziinada quruxda muktasabka ah qofka jirhkiisa aan ka mid ahayn laakiin uu kusoo kordhiyo marka dumarka waa loo ogol yahay inay xidhaan fargalka dahabka iyo ka fidada ah marka ay la joogaan ragga maxaarimta u ah ninkeeda hadday la joogto ama maxramkeeda waa muujin karta laakiin uma muujin karto ragga ajanabiga ka ah zawjkeediina aan ahayn maxramkeediina aan ahayn ilaahay baa subxaana wa tacaala dumarka muuminaadka ku yidhi walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yaanay muujin oonay u muujin lirijaali alajaanibi canhunna ragga ajanabiga ka ah waayo muujintaasi fitna ayay sabab u noqonaysaa sharna dumarka waa usoo jiidaysaa iska dhaaf in la muujiyo dahabkii iyo fidadii waxyaabaha dumarku ay isku qurxiyaane oo laga dhigo mid indhaha raggu ay qabanayaane ilaahay wuxuu diiday in sanqadhiisa ay ragga maqashiyaan walaa yadribna biarjulihina liyuclama maa yukfiina min ziinatihina wax khalaaqin la yidhaahdo ayaa dumarku ay ku xidhan jireen lugaha waa shuuliyaal lugaha la gelinayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi gabadha xidhani cagtayay dhulka ku dhufanin si markaa loo ogaado quruxda ay lugaha ku xidhan tahay waxaa la xukuna kabaha sanqadhaaya dumarku inay xidhaan markaa sanqadhooda la maqlo lasoo daymoonayo lasoo eegaayo calaa kulli xaal isku soo xooriyo qurux oo dhan dumarku inay muujiyaan oo ragga ajanabiga ka ay u muujiyaan ma banaana marka gabadho haddii ay xidhanayso fargal galoofiska xagga hoose hadday ka mariso uu qarsoon yahay dhib ma laha waa ku bixi kartaa laakiin ay dusha ka soo mariso oo mid muuqanaya ay ka dhigtaa mid u bannaan maaha sidaasi aada maqashe weeye xukunkeedu wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxa aad ka warantaa haddii aan sarifle u dhiibto lacag dollar ah isla markaana aan kaga qaato iyadoo kaasha oo somalilan ah sidaana sidan lacagtii uga qaadanayo lacagtu ay igu dhammaato arrintaa diintu maxay ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
waxaan u fahmay su-aasha in qof sariflaha lacag dollar oo u dhiibto dabeete maalinba inta uu ka qaadanayo la sarifo tusaale ahaan maalintiiba toban dollar buu ka qaadanayaa tobankaasaa la sarifayaa intii kalena waa u oolaysaa ama shan dollar ka badan ama ka yar taasi wax dhiba ma laha haddii maalinba intii uu qaadanayay laga jaraayo lacagtii dollarka ahayd ee loo hayay oo sarifkeeda la siinayo maalintaa waxay maraysana loogu sarifaayo taasi wax dhiba ma laha waayo waa sarif shuruuddiisii dhammaystirtay oo shardigiisii ahaa iyo denbiyad ida اkhtalafat hadi اlasnaaf fabiicuha kayfa shiئtum ida kana yadan biyad marka ay kala duwan yihiin waxyaabaha ribadu ay gashaa sidaa doonaysaan u iibiyo intaa doonaysaan isdheeraysiiya haddii ay tahay mid la kala qaadanayo marka maalintaa inta loo sarifi mooyaane intii kalena wadiicay ahaanaysaa ammaano qofkaasi u hayo intaa la sarifayna arrinkeeda waa la dhameeyey wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra saa-ilkani sheekh waxa uu leeyahay diintu maxaa ay ka qabtaa kooxaysiga waxaa loo yaqaana ama in islaamka dhexdiisa firqooyin laga sameeyo afiiduuna baaraka allahu fiikum
islaamku wuxuu u yimi ummado qaybsan waxaana ka mida nicamka uu la yimi ummadahaasi midayntooda in xaqa lagu mideeyo waxaanuu diiday dadka markuu ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimo ku mideeyey in islaamnimada ilaahay uu ku mideeyey dabadeed la qaybiyo kooxa laga dhigo ururo laga dhex sameeyo sida casriyadan dambe jirta ururo markaa siyaasi oo magacyale oo dadkii kala geynaya iyo ururo waxa weeyaan magac islaami iyo magac diineed xambaarsan midna kuma banaana islaamka dhexdiisa waayo waxay noqonaysaa in laga tegay wixii ilaahay uu amray muslimiinta waa wactasimuu bixabli illaahi jamiica in dhammaantoodba ay ku midoobaan qabsashada iyo haysashada iyo ku dhaqanka diintii ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uu usoo dhiibee saafiga ahayd inay caqiidadoodu mid noqoto cibaadadooduna ay mid noqoto dhaqankooduna miduu noqdo quluubtooduna ay mid noqoto oo ay noqdaan walaalo ilaahay siduu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakunuu cibaada allahi ikhwaana addoomaha ilaahay walaalo ahaada iimaanku haydun walaaleeyo siduu ilaahay yihi inama almu'minuuna ikhwa waxaa kaloo arrintaa ku jirtaa ku dhicitaan lagu dhacaayo wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraantimeeyo a tafaruq kala tag quluubtii ay kala tagto iyo qaybsan dadku ay qaybsamaan iyo in lagu dhiso xidhiidhintii iyo goyntii iyo nacaybshihii iyo jacaylkii iyo siintii iyo qadintii waxaan ahayn usuushii ilaahay uu soo dejiyey waxyaabaha in lagu saleeyo ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alxubu fi llah waalbuqdu fi llah min awthaqi cura aliimaan in ilaahay daraaddii cidda la jeclaanayo loo jeclaado oo aan qabiil lagu jeclaan ururnimona lagu jeclaan cidda la nacayana ilaahay daraaddii loo naco qofkaasi ilaah uu caasiyey awgeed oo amarkiisa uu khilaafay darajooyinka sare iimaanka ayay taasi ka mid tahay xalaawada iyo macaanka iimaankaa lagu helo waan yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waxaa ka mid a waxyaabaha iimaanka dhadhankiisa lagu helo inuu qofku qofka jeclaado isagoo ilaahay daraaddii mooyaane wax kale aanu jeclaanahayn qofkaasi inuu yahay qof tawxiidkii xaqiijiyey sunnadii iyo waddadii nebi maxamed ku taagan oo bidco ka madrhan ilaahay adeeca oo aan caasiyin oo amarkiisa aan khilaafin waa inuu taa ku jeclaado cidduu nacayana waxyaaba inay ka madrhan yihiin awgeed waa inuu ku naco ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi walaa tafaraqu wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraqu ururada islaamka laga dhex sameeyey dadkii muslimiinta ahaa way qeybiyeen waaray kala geeyeen waxay dhex dhigeen tacasub qabyaalad diini ah waxay dhex dhigeen nacaybsho dadka quluubtooda ay isnaceeb tahay iyo qaybsa guri qura ayaa waxaa laga yaabaa shan inan inay joogaan oo midba ururuu ku jiro waxaan maqlayay maalin dhaweyd anoo idaacad dhegaysanaya nin masri oo la wareysanayo ninkaasi barnaamijku wuxuu ku saabsanaa siyaasadda iyo ururadani siday u qaybiyeen dadka marka wuxuu laha aniga iyo walaalkay midba urur buu taageersan yahi marka had ya jeer gurigeega macriko dacnaa dood iyo dagaal ayaa ka taagan oo labadii walaalaha guriga ku wada noolaa nin shan inan dhalay ayuu shantii inan midba madhab qaato mid murji buu noqday midna khaariji buu noqday midna jahmi buu noqday midna muctazili buu noqday midba wax buu noqday suuri ya baniya maada afcal maada afcalu lakum ida kaana allahu faraqa baynakum inamadayda maxaan idin qaban karaa buuhi anigu hadduu ilaahay sidaa idin kala geeyey oo idinkoo walaale oo guri wada jooga midba madhab u qaatay ilaahay baa muslimiinta uga digay tafaruqa ina aladiina faraquu diinan wa kanuu shiica lasta minhum fii shay mana jira maanta qof caqli leh iska dhaaf qof cilmi iyo diin leh oo odhan kara ururada islaamka laga dhex sameeyey dadkii waa mideeyeen oo quluubtooda isu soo dhoweeyeen oo awooddii islaamka kor u kaceeday ka qayb qaateen waayo taa waaqica ayaa beeninaya ururkii qura ahaabaa intaasoo ururu sii kala jabaaya waxaa dhex maraaya xarbi kalaamiya dagaal xagga hadalka ah waxaa dhex maraaya mararka qaarkood dagaal gacanta ah oo laba isku urur ahaa ayaa iskhilaafaya markaasaa mid waliba ka kale dhiiggiisa u xalaashanaya intuu ka kala gaalaysiiyo riddo uu ku xukumo marka waxaa waajiba dadka muslimiinta waxa inay ka tagaan waa waxaa cadowgooda u jebinaya walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum buuhi ilaahay ha qaybsamina ha isna khilaafina awooddiinaa meesha ka baxaysa cadowgiina aada u jabaysaan maalintii uxud inay muslimiintu jabaan maxaa sabab u ahaa waxaa sabab u ahaa hal arrin oo rasuulku amro ay khilaafeen buurtaa kasoo dhaadhicina buurtii ay kasoo dhaadhiceen qoladuu rasuulku sidaa ku yidhi iyo iskhilaaf ay iskhilaafeen kuwii buurta saaraa war cadowgii la jebiye aynu dhaadhacno oo haniimada aynu ka qayb galno iyo warmee rasuulku waa kiina amray halkaa inaynu joogno si kastoo arrintu ay u dhacdaba intaasi ayaa khilaafkooda caqiidana iskumay khilaafin mabaadi kalena iskubay khilaafin maantana muslimiintu say u qaybsan yihin waad aragtaa waxaa waajiba muslimiinta o dham inay ku midoobaan maa kaana calayhi nabiyu calayhi salaatu wasalaam wasaxaaba diintii nebi maxamed ummadan uga dhintay saxaabadu ay ka dhaxleen kitaabka qur-aanka iyo xadiidka saxiixa ah oo loo fahmo sidii saxaabada rasuulku ay u fahmeen dacwadda islaamkuna urura uma baahna dadka qaar baa waxay yidhahdeen waxa ururada loo samaynaya dacwadda awgeed baa loo samaynaya de waaya haddii dacwad loo samaynaya maa mid quro la sameeyo maxaa hargeysa toban urur dhigay meel walba maxaa boqol urur waxa weeyaan dhigay dhulkii gaalada xataa ingiriiska london bay intaasoo urur oo islaami ka jiraan oo iswada khilaafsan oo new york bay ka jiraan hadday ujeeddadu tahay dacwad in la fidiyo maxaa dadkan qaybiyey ila dacwaddu waa mid une hal urur miyaa la sameeya cala laqal haddii ujeeddadu dacwad ay tahay dacwaddu waxay urur uga baahan tahay ma jirtaaba yaraatee dacwaddu waa maxay soo dadka in loo khudbadeeyo ma aha oo dadka la waaniyo loo muxaadareeyo oo qof qof loola hadlo oo khayrka la faafiyo dadka wanaagga la faro xumaanta laga reebo maxay taasi ururo la sameeyo uga baahan tahay taasi culimay u baahan tahay hawshaasi u gacan bannaanaada oo ummadda la dhex taagan waxay u baahan tahay dad cilmiga barta oo cilmigaasi dadka gaadhsiiya khayrkana dhexdooda ku faafiya hadday noqoto maamulla ummaddu maamul bay leedaho meel kasta dawlad baa ka jirta dawladi islaamka urura laga hoos samaynaya waddankii madaxweynu leeyahy urur walibana madaxweyne iyaga u gaara buu leeyahy oo bayca ay la galeen iyo ballan inay addeecayaan oo ay leeyihin waa waajib in la addeeco urur waliba wuxuu u xusul duuban yahay dadka u tirada badan siduu ururkiisa ugu soo dari lahaa ma aha in dadka diinta u baahan dadkii cilmiga u baahnaa dadkii waanada u baahnaa in laga shaqaynayo dadkii diintaba fahmay iyagu culimada ama dalabatulcilmiga ahaa ayaa shay kaste oo qaaliya lagu bixinaya sidii ururka loogu soo dari lahaa marka xataa dacwaddiiba ururkii lalahaa dacwadda awgeed baa loo sameeyey ayaa dadkii ka mashquuliyey oo ururkiibaa dad loo baadi doonaya marka islaamku waxaa ma yaqaan laa xisbiyata fi lislaam walaa tafaruq urura samayntanina maaha wax ay yaqaaneen dadkii hore wanaagsanaa ururada magacyada kala duwan leh waa wax qarnigii afariyo tobnaad aan ka horreyn waa bidco qarnigii afariyo tobnaad muslimiinta dhexdooda timi marka waxaa waajiba qofka muslimka ahi inuu iska ilaaliyo ururada ku biiritaankooda waayo taasi waxay noqonaysaa inuu ka qayb qaatay sii kala qaybintii ummadda iyo ummadda daciifinteedii iyo cadowga ujebintii loo jebinayay waxaa waajiba qof waliba inuu barto kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo u fahmo sidii ay salafku u fahmeen salafka saxaabadii rasuulka inu uga jeedna si ay u fahmeen ay ugu dhaqmeen intaana dadka uu gaadhsiiyo o usii gudbiyo intaasaa qofka muslimkaa ku filan intaa wax dheeraadkaa qofka kuula yimaado kuudhaa urur hebel kusoo biir innaga jamaaca heblaayaa layna yidhaahdaa hebel baa inoo amiira dastuurkaasaynu leenahay waa qof ka shaqaynaya kala qaybinta ummadda ee isaga ka waani adiguna ha ka yeelin wallahu aclam
baarak allahu fiikum wajazaakum allahu khayra sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahy waxa aad ka warantaa haddii aan neef iibsado markii aan neefka lacagtiisa aan bixinayo qof kale uu ugu yidhaa inta uu isiiyo lacag toban kun amaba sida shan iyo toban kun uu igu yidhaahdo neefkan iibsigiisa iska da aniga ayaa iibsanaya arrintaa sharcigu muxuu ka qabaa afiiduuna baaraka allahu fiikum
qofku shayga wuxuu iibin karaa marka uu mulkiyo isagu ee qofkii lahaa uu ka iibsado isla markaana uu qabdiyo gacanta uu ku dhige uu la wareego oo shaygii oonu weli iibsan cid kale kama sii iibin karo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xakiim ibnu xisaam saxaabigii la odhan jiro baayac mushtar ahaa wuxuu ku uhi laa tabic maa laysa cindak waxaanad haysan weli aanad mulkiyin ha iibinin waayo taasi waxaa ka dhalanaysa isqabsasho iyo iska hor imaansho waxaanad adigu lahayn baad iibisay waxaa dhici karta inaad shaygii soo hesho qofkii aad ka iibisay aada u keento waxaa kaloo dhici karta inaad sooba weydaba oo kii lahaa dee uu kaaba iibin waayo ama qiimihii kale aad kaga iibisay qiimo ka sarreeyaba wuu kaaga degi waayo deetana halkaa ay ka timaado isqabsasho iyo calool xuma iyo ismaandhaaf sidaasoo kale shayga haddaad iibsato laakiin weli aanad kala wareegin ciddii aad ka iibsatay shaygaasi ma sii iibin kartid oo naha nabiyu can bayci acaam xataa yuqbad bukhaariyo muslim baa wariyey rasuulku wuxuu diiday raashinkii qofkuu iibsaday inuu iibiyo ilaa uu la wareegayo saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu yidhi walaa adunnu kulla shayin ilaa milahu shay walbana waxaan u malaynayaa inuu raashinka uun la mid yahay bimacnaa xadiidku raashinka kuma gaar aha shay waloo la kala iibsadaaba waa soo gelaya shaygana hadduu yahay shay qaadmaya la wareegistiisu waxay noqonaysaa qofkii kaa iibiyey meeshiisii inaad ka qaado oo meel kale ama adigu aada lahaatid ama cid kale ha lahaatee inaad ula wareegto oo qofkii kaa iibiyey suldadiisa iyo xukumkiisa iyo tasarufkiisa waa inaad ka hoos saarto hadduu yahay shay haabita shay aan la qaadi karin sida dhulkii oo kale iyo guryihii waxaa la odhan karaa qofku wuu qabdiyo wuu la wareegay marka qofkii ka iibiyey gacanta uu ka dulqaado oo hadduu tusaaleaan deganaa dee uu ka guuro oo qofka dhulka lihi ama guriga lihi ee kaa iibiyey hadduu weli degan yahay gurigii ama dhulkii weli lamaad wareegin oo ma sii iibin kartid maxaa loo diiday qofkii shayga iibsadee mulkiyey inuu sii iibiyo isagoo weli aan la wareegin waxaa loo diiday arrintaa waxaa ka dhalan kara damac waxaa dhici karta kii iibiye maadaama weli gacanta uu ku hayo hadduu arko shaygii inaad qiimo fiican ku heshay inuu ku murmada odha aniguwa miyaan iibiyo intaan siiya war lacagtaadi waatana qaado alaabtaydii anaa iskaleoo weli hayste kana uu idhahda ma anaa iibsado shayga oo anaa iskale deetana halkaa laysku dilo ama laysku khilaafo fitna ay ka dhacdo walihaada shayga lama iibin karo ilaa qofku uu la wareego haddaynu usoo noqonno arrintan haddii neefka aada iibsatay oo iibkii uu dhacay oo qofkii aad ka iibsatay aad kala wareegtay walow lacagtii yaanad siinbe qof kale waad ka sii iibin kartaa oo qof kale haddii uu yidhaahdo intii lagaa siiyey baan intaa kuu saarayaa ee iska keen waxba sayladda ha la taagnaan oo ha ku daaline waa bannaan tahay oo muraabaxa ayaa la yidhaahdaa tusaale ahaan waxaa lagaa siiyey boqol kun qof baa wuxuu ku uhi arbaxu laka khamsata cashara alfan shan iyo toban kun oo faa'iidaa baan kuugu darayaaye iska keen oo shayga qofku ama dayn ha ku iibsado ama naqad ha ku iibsadee mar hadduu iibki dhaco ciddii uu ka iibsadana uu kala wareego wuu iibin karaa ama bayculmuraabaxaha ku iibiyo oo ribxi go-aan hal faa'iido go-aan ha loo saaro intii uu soo siistay ama iyadoon faa'iidaba laga wada hadal sideeda waxa weeyaan ha looga iibsadee wallahu aclam